bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafayla ka dhawaada war ka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananku doorkroon haddii ilaahi raale ku nagdiisin dhugunsuu doontan weliba ku mid ahaa kiisaska cudurka koronaha ee soomaaliya oo sii korrahaya axmed madoobe oo kuna la qaaday guddiyada doorashooyinka dalka dhismo dhimashiyo dhaawac oo ku dhaladay shilbaawar kadhigi gobolka galgaduuda howlgal dadlaag qobqowdi oo laku suubi kismaayo wararkii ka dambeeyey qof somalilan kashakiisna oo weerarka jeysada tanzaniya wasiir bayle oo la kulami madax ku dararta bangiga adduunka saasaata wararkii ka dambeeyey kulamo ku darara magaalada beledweyne iyo beele caalamka oo ka baaqdiyay in la ilaaliyo hufnaanta doorashada hiraafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiisya taariikhdan weliba ka beeganta labaati ilita bilisiyeedaad agosto sanadka labada kun iyo labaati kowda intaas weli haayana qodobada warkaana hiraabtaanku doorkaroon saaxiib yaal ha ka dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan raafayla dhegeystayaal ka bilaabnay kiisaska cudurka koronaha ee soomaaliya ee sii kororahaya gudaha soomaaliya welibana wasaaradda caafimaadkii sheegtay in boqolkiiba labaati afar la kaheli labaati afartii saac la dhaafi tirada afartii siyaadkii saacin ka dambeeytay lakabaari covid toban sagaal guud ahaan wadanka weliba waa laba kun afar boqol labaati shan na weliba la kahelay boqol labaati afar puntland konton afar banaadir konton somalilan toban afar xaaladood galmudug shan xaaladood koonfur galbeed koonfur galbeed hal qof walibana boqol labaati afarta na megalku ahaa liidi afar meelabilan ku etaa lixdan bogsashada waliba waa todobaati kow dhimashada waliba waa tomi kow talada guud ee dadkali ka helay xanuunka waa tomo-iyo todoba kun tomili bogsashada guud waliba waa siyeed kun laba boqol tomi lama dhimashada guud waliba waa sagaal boqol soddon iyo siyeeda madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe weliba uuse kulana qaaday guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo weliba xubnaha jubbaland ka matalo guddiga la taliyaasha farsamo ee golaha wadatashiga qaran xubnaha guddiga weliba warbixin la xiriirta arrimaha doorashooyinka siyeena madaxweynaha jubbaland yo-ona sheegay in meelfayla walan marhayan madaxweynaha weliba xubnaha guddigaas ku booriyey inay dardargeliyaan shaqooyinka muhiimka ee bulshada soomaaliyeed oo gacantiyo ka hayan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo weli ku sugan magaalada muqdisho yo weliba la filaha in meelseyti kasii wada kulamada lagu hadlo arrimaha doorashooyinka dhimishiyo dhaawaca ku dhaladay shilbaawar ku dhigi gobolka galgaduuda shilkan weliba kuhay kureed markii uuse gadoomi baawuryo saarnayan ciyaartooyda kooxda bunooni gulugta heerka koowaad ee degmada caabudwaaq xiliyo maraayan intan dhexayta degmada caabudwaaq iyo weliba deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud goobjoogyaal weliba yuu sheeganaa in baawurkiyo markaas saarnayan ciyaartooyda markaas gadoomi welibana inti la xaqiijiyay ka amooday shilka mid ku mid ee ciyaartooyda kooxda haramacad ee degmada caabudwaaq meelo afar kalen markaasyo ka dhaawacmeen goobta shilka kudhii weliba seeday ee dadka deegaanka yoon meelcity ka qaaday miidka ciyaaryahanki weliba dhaawac afarta kale oo la sheegay inuu culisyi welibana la jeeyay isbitaalka degmada caabudwaaq si meelcity lanka daawaya wadooyin dhowreh oo kayaala deegaanaha hoosedow degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduuda iyo dhowr jeer weliba ka dhiyanaha shilal baawur welibana la sheegay inay sababta eta wadooyinka qaar oo eed burbursan ciidamada booliska iyo nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland iyo maalmo laadhaafi weliba howlgalo shalduwan oo amniga laka xaqiijiyo kusuub yahayna xaafadaha shalduwan ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalada oo intiyo badan lakusuu biyaayay xiliyada habeenkii weliba ciidamada markaasitiga ku baareen guryaha qaar weliba baawarto nocda shal duwan oo isticmaalo wadooyinka weyn ee magaalada kismaayo iyo weliba hanjid cadyaasha ee xaafadaha dhexmarow afhayeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland jaamac axmed cali joofane weliba sheegay in howlgaladiiyo haano amniga laka xaqiijow maadaama magaalada kismaayo dhowaan markaasitiiyo ka dhiyan doorashooyinka xildhibaanada lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya markaas la filo in markaasiti ku dhiyan saas oo kalena weliba saas oo kale sheegay afhayeenka in howlgalada markaas ciidamada iyo kaqabqowdan dad la tuhmow hanesito markaas sheegay in baaritaanka darana waan markaasi la bandhigi doona saasoo kalena howlgalada iyo nagada doonan ahaano sii dareero doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose weliba kuma data meelaha anka amniga fayla deegaanada jubbaland inkastoo mararka qaarna ku dhiyaan qaraxay weliba dilal qorsheysan weliba ciidamada jubbaland had iyo jeer markaas suubiyana howlgalo shaldubana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle weliba uusa xarunta maaliyadda kula kulmay wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya iyo qaar ku mid ah dalka bangiga africa ee christine fenson kulunku weliba luunku hadlay dib u haweynta maaliyadda mashruucyada horumarineed ee bangiga ee soomaaliya kuwada iyo weliba dalaalada dadaalada wasaaradda magaalada ee markaas sanqaadowka dakhliga gudaha wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle waliba sheegay in bangiga adduunka uu saaxiib muhiima ay horumarka dhaqaalaha soomaaliya xukuumadda soomaaliya iyo sanadihii laha dhaafay weliba dadaal anka jartay sidii dalalka deymaha kale soomaaliya markaas anka cafi lahaa meelo dalalka qaarashada markaas deentiyo cafiyana weliba shir andhexay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaanada xildhibaanada siyaasiyiinta iyo weliba odayaasha dhaqanka beela xawaadle ee magaalada beledweyne ku sugan iyo shiraan gabagabooyay magaaladaas shirkaasayt weliba odayaasha warbixin markaas ku dhunguysaan xildhibaanada baarlamaanka tubnaad ee waqtisho dhammaaday iyo weliba siyaasiyiinta beela hanasayti oo fadow in markaas la dhammaaya tabashada liqowa dhismaha lamaad ee maamulka hirshabelle islamarkaana beledweyne la sheena madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe dood kulol iyo weliba hufnaan dheer kureed siyaasiyiinta weliba ay wajiyadeena lama qodob oo shal ah kow in magaalada beledweyne shuruud la-aan ee liqasheena madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe kureedna markii miiska laasaara ee tabashada liqowa dhismaha hirshabelle weliba ee xuquuqda beela xawaadle ka maqan lama haddii taasi dhiiwayta odayaasha weliba iskaraheena waana markaasi hasaaro doonaan guddi kaasoo markaas lakabeeriyo guddi siyaasiyiin ah islamarkaana seedow jowhar kureedna cali guudlaabe kula hadla doona tabashada jarta si xaalada teegan markaas lanka guduba odayaasha dhaqanka weliba sheeganaa in talada anka dambeyta reed anka naga doonan ugaas yuusuf ugaas xasan kadibne oo markaasaytna go-aanna kama dambeysa markaasi ku diiro doonan uka dambeyntii weliba laga balamay in kulamo kale lanisku kooyasi anka dambeyn xal lanka hela tabashada jarta meel dhegeystayaal warkaha hiraabtan ku dhugunsahaytan weliba idaacadda raadiyo habaydhabo ee magaalada baydhabo saaxiibada soomaaliya ee beela calamkun weliba hadhawaana shirka madalla waqtigii qaran wadatashiga qaran labaatii kowdii iyo labaatii lamada agosto welibana markaas bowaadeen wadatashiga joogtada ah sii horey markaas lankuwada hanaanka doorashada warka weliba intaas kasii darahaniyo markaasi tiri xusuusiyow in boqolkiiba labaatan afar kuraasta aqalka sare ilaa hadda markaas haween markaas ku guuleysan welibana markaasitiyo ka baaqeyna in dadaalada lamlaabase markaas landeera qoondada haweenka ankayaraan boqolkiiba soddon ee kuraasta lamada aqal ee baarlamaanka haweenkayo helan waliba hadhawaana dhismaha guddiga amniga doorashada welibana ka baaqanaya in reedland bilow kulamada guddiga silan xaqiiji in qabanqaabada amniga laka diyaaray dhammaan goobaha codbixinta kahor doorashada aqalka hoose weliba tixgelin lasii amniga ergada musharaxiinta weliba xubnaha guddiga haweenka ee warka dhegeystayaal isinku dhugunsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal jookar farsameeyey raabtantaninkadhonya